su-aashu waxay ku saabsan tahay saa'ilku wuxuu yidhi waxaan qaataa dawo indhaha lagu dhibciyo ayaan qaataa maalintiina saddex goor baan qaataa soonkii wax ma yeelaysaa mise yeeli mayso masaladaa jawaabteedu waxay tahay sheikhul islaam ibnu taymiya wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa marka la yidhaahdo asiyaam ayuu kaga hadlaa waxaanu tilmaamay oo uu taxqiijiyey wax daliiloo caddaynaya waxa indhaha lagu dhibcinaya inay soonka burinayo inayna jirin marka saxiixu inay tahay mar haddii daliil soonka burinaya aan loo haynin macna alakli washurbina aynay ahayn cunitaan iyo cabbitaanna aynay la macno ahayn in ruuxa soonkiisi u jiro dawadiisana iska qaadanayo indhaha uu ku dhibcinayo wuxuu odhanayaa walow wajada tacmahu fi lxalqi buu odhanaya wax kale iska daaya hadduu doono dhadhanka dawada yacni markaa halkan dhuunta ha ka dareemo waxay soonkiisi yeelaysaa ma jirto waayo nas iyo ijmaac soonkaas lagu buriyo lama hayo walaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shayguna siduu ahaa inuu ku baaqiyu asalku yahay wallahu aclam